aad baad umahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tabiinta tooska ah ee la xiriirta dagaaladii cagmarinta ahaa ee saaka ka dhacay qeybo ka mida wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ee goobihii lagu dagaalamay xaaladooda waa mid nabdoon waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanada saaka ee ciidamada mujaahidiinta weerarka cagmarintaha ku qaadeen waxay kaleyihiin deegaanka ceel cali axmed oo dhaca inta u dhexaysa gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo deegaanka daarunicma iyo sidoo kale deegaanka alkowthar iyo sidoo kale deegaanka cali ee fooldheere dhammaan afartan deegaan ay saaka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka cagmarinta ku qaadeen iyaga ayaa si buuxda gacanta ugu haya ciidankii dowladda federaalka ee goobahaasi ku sugnaana waxay noqdeen kuwa goobta dagaalka lagu dilo kuwa cagaha wax ka daya oo baxsada iyadoo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku raad joogaan oo ay ku daba joogaan ciidanka dowladda federaalk ee farxaday miidadka askar aad u fara badan ayaa daadsan goobihii lagu dagaalamay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxay dagaalada kula wareegeen saanado hub ah oo kala duwan ee arinta xusida mudan ama soo kordhaysa waxay tahay in xaalad qalqal ah laga soo sheegayo deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda federaalka magaalada aadan yabaal oo alkowthar dhowr iyo toban kilomitir u jirta ayaa ka mid ah meelaha ay xaalada kacsanaantaha ay ka jirto ciidanka dowladda federaalka iyo xubnaha maamulka ee halkaasi ku sugan ayaana dhegta u taagan tahay waxaana lagu soo waramayaa in qaarkood ay wadooyinka taagan yihiin meelaha qaarna rasaas ayaa laga soo sheegayaa waxaa sidoo kale meelaha cabsida iyo welwalka laga soo tabinayo ka mid ah ee deegaanka ceelbaraf ee ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe halkaas oo wararka qaar ay tilmaamayaan in ciidanka ku sugan ee dowladda federaalka qaarkood ayba ka ruqansadeen oo isaga carareen marka si guud goobihii saaka lagu daga xaaladooda waa mid nabdoon ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana ku sugan waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda la helo tafaasiil intan ka badan si hore dhaca muasasada warbaahineed ee alkataa'ib waxay u faafisay oo u baahisay sawirada laga soo qaaday dagaalkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka ceel cali axmed deegaankan ayaana ahaa goobta ugu muhiimsan ama ugu xoogan ay ciidamada dowladda federaalka ku sugnaayeen waxaana deegaankan laga difaacayay magaalooyinka aadan yabaal iyo muqokori kuwaasoo xiligan xaaladoodu aanay ahayn mid fadhisa hal lugna ay ku taagan yihiin dadka ku sugan ee dowladda federaalka ee xubnaheeda ka mida marka insha allah hadba wixii kusoo kordha intaan ku guda jirno tabiintan tooska ah ayaan idiin soo gudbin doonaa allah idinkiis